taliyaha qeybta afraad ee ciidamada admis korneyl xasan jaamac faarax iyo ku-xigeenkiisa korneyl shumed talilow indeshaw ayaa deeq sugu jirta raashiin biyo iyo daawo ku wareejiyay xogeyaha joogtada ah ee xafiiska duqa magaalada beledweyne axmed afyari duqow iyo isku duwaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ee beledweyne cabdi maxamed xalane deeqdan ayaa waxaa iska soo arooriyey saraakiisha iyo askarta ciidamada itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka kumeel gaarka ah ee admis taliyo ku-xigeenka qeybta afraad ee ciidamada admis cornel shumed ayaa sheegay in deeqdan ay ugu talagaleen inay uga qeyb qaataan caawinta dadka ay saameysay fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne
ስለዚህ እዚህ ያመጣንላችሁ አሁን ብዙ አይደለም waxaan keennay wax badan maaha
አብረን እስካለን ድረስ ግን አብረን መብላት አለብን inta aan wada joogno aan halkan joognana inaan waan wada- inaan wada cunaa waa waa qasab አሁን ይዘንላቸው የቀረብ ነው waxaan hadda la nimidaan soo la soo dhowaanay
የሴክተሩ ሌቨልቱ ሆስፒታል
lebiltuuga sektarka afaraad የተለያዩ መድኃኒቶችን dawooyinku haystay እንዳያችሁት waxaanaad arkaysaan inta eh, dawooyinka ah ያለውን ይዞ ቀርቧል intuu gacanta ku haystay kolkaa dee wuu bixin karayay wuu la yimiday አነሰ በዛ አይደለም አሁን ha yaraata ha badnaata maaha መተሳሰባችን ነው fikirka weeyaan waxuu eh, iyo maskaxiyan waxaan ca- caawimaadaan la doonayna dadkeena ሌላው የምግብ እቃዎች ናቸው isku duwaha wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ee beledweyne cabdi maxamed xalane iyo xogeyaha joogtada ah ee xafiiska duqa beledweyne axmed afyari duqow ayaa si wada jira uga mahad celiyey taliska qeybta afraad ee ciidamada admis iyagoo sheegay in markastaba ay garab istaagaan shacabka dhibaataysan aan eh, deeq isugu jirto raashin iyo daawo iyo biyo aan kala wareegnay eh, ciidamada atmis eh, sector four isugu jiro etoobiya iyo jabuuti eh, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada atmis meel walba ay joogaan gaar ahaan eh, sector four ee ku sugan magaalada beledweyne Eh, waxaan rabaa inaan waxaan aada ugu faraxsanahay garab istaaga ay mar walba noo muujiyaan ciidamada eh, atmis Eh, marxaladda hadda ay noogu soo gurmudeen waa fatahaadda ka jirta magaalada beledweyne taasoo aad ugu mahad celinayna maanta maadaama ay dhahaan daawada la wareega dhakhaatiirtaas oo na soo booqtay waxaa ka mid ahaa doctor mukhtaar agaya iyo een, Fas- tafaasil marka dhakha- dhakhaatiirtaas aad ay u mahadsan yihiin maamulka kale ee guud ahaan ayay kor kaca kumana waa ku mahadsan yihiin oo ayagana warkii ka aqbalay in maaratahay isbitaalka een, xarumaha dadka ma- tabaalaysan aan daawada aan ku siinay markay arkeen ay u sheegeen ay dhaheen dadka in la caawiyo rabnaa oo daawo lagu caawiyo dhakhaatiirtaas kalena maaratahay maamulkoodana aad ayaan maaratahay ugu mahad celinaynaa taliyaha qeybta afraad ee admis cornel xasan jaamac faarax ayaa bogaadiyey ciidamada admis ee ka kala socda dalalka jabuuti iyo itoobiya sida ay u garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed isagoo sheegay in deeqdan aysan noqon doonin tii ugu dambeysay islamarkaana la filayo deeqo kale oo ay gaarsiin doonaan shacabka ay dhibaatadu gaartay Eh, aad iyo aad baan ugu- ayaan ugu faraxsannahay inaan kolba wixii anagu naga go-ay aan helno inaan ku wareejino walaalahayga soomaaliyeed aan dhex joogno ee aan u shaqaynayno Na waayo admis waxay u shaqaynaysaa waa soomaaliya marka sect- maaragtay eh, ciidama- taliyaha admisna wuxuu nagu yidhi wax alla waxaad karaankiina ah ood ku caawin kartiin shacabka soomaaliyeed ee dhibaatadu ku hayso biyo baxa marka anu aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ciidankeena etoobiya ee admis ku jira qaybta afraad garaamka iska soo jireen in iyaguna ay u keeneen iyagoo daba socda ciidankii ka horreeyey ee iyaguna qaybta afraad ee reer jabuuti iyaguna bixiyeen iyaguna maanta iyaguna intoodii iyaguna iska soo jireen marka waxaan ohan waa xafladdii labaad ee admis xaggana iskugu nimaadno ee aan ku wareejino aad iyo aad baan u hambalyeynaya ciidanka admis oo u kala kaceen labada wadan ee walaala ee jabuuti iyo etoobiya